waa wax oon isbaaro iyo lagu diriray wax la yidhahdaa duculdariiqnimo marka dhibkaasaa meeshaas ka dhacay wax hadda loo nasbay karo ama waaba ciidan la dhihi karo dawlaysa meeshaan ciidan dowladeedna joogin dowladnimo kama jirinba diyaaratiga kuu sheegaadeen ugu dambayntii iyadoo ciidamada dowladda sidaas ay u gaajeysan yihiin oo lacagihii isbaarada ay ku dagaalamayaan shala waxaa dhacay in xasan sheekh maxamuud uu lacago boqolaal kun oo dollar ah ku bixiyey xaflad heeso iyo loo garaacayay oo ciidamada shisheeyaha xitaa loo qalay geel aada u fara badan marka seed u aragtaa iyadoo ciidamada saan u baahan yihiin in kharash badan la geliyo xaflad iyo muusig iyo oo xitaa ciidamadii shisheeyaha maaragtay xoolo loo qalo
waa nasiib darro aada u foolxun waa nasiib darro aada u liidata waa magaxxumo aada u foolxun waa nasiib darro dalkan iyo dadkan usoo hoyatay meeshii la oran jiray commanda serjito in oy dhex fadhiistaan dad ajaanibihi haddana geel iyo lagu qalo oo malaayiin doolar lagu bixiyo kii soomaaliga ahaana gaajaysan yahay waa nasiib darro aada u foolxun aada u liidata kun iyo saddex boqol inuu mushaaraxaan u qaato in ka badanna uu u qaato habeen dhaxmo gaaladan afrikaanka iyo kuwan cadaanka ah oo joogaahu waa nasiib daro adeerow maraykanaa fadhiyey faransiisaa fadhiyey ingiriisaa fadhiyey belgium baa fadhiyey yahuudaa fadhiday kuwii afrikaanka ahaa iskaba dhaaf kuwii kale soomaalidiina waxay ku dirirayaan baabuur wax laga qaaday iyo habar jeebkeed wax laga furtay ayay ku dirirayaan oo cid oguba ma jirto adeerow ma ma dhowa waxaa laga joogaa dhowr sano dalba ow yaa ku leh dadba ayow yaa ku leh yaa kuu maqanon alla ahayn dadkaan allah u maqan laakiin dad iyo dalba ay weeye dadkaanina dad lasoo lugooyo weeye waana nasiib daro madaxweynehan ahay inuu yidhaahdo una hambaliyeeyo gaalo christian ah khaasatan maraykankii inuu yidhahdo sagaashan iyo saddexdii noo soo gurmadeen gurmadkay noo gurmadeen haddana marlabaad ay noo soo gudeen walaalaheenna saaxiibka dhow aad iyo aadan u dhegaysanaya hadalkiis waan dhegaysanaya weliba si fiican u dhegaysanayay inaan la iga sheekeynaan rabin aad iyo aadan idaacadda wala socday walaalaheenna maraykana weli oo aad iyo aadaan saaxiibka dhow nahay xasan waxaa isaga qaldan siyaasadda meeshuu ka wado iyo sabuuradii oo iyo ardayda wax ugu shareexi jiray iyo meesha siyaasadda uu ka maysayo aaday isaga qaldan yihiin xasanna haddii u mooday gaalo inay haddaad ammaanto ay wax ku siinayso gaalo ka ammaanay ugu liidataan asagayna dishaan asagayna aqalka shaqooshaan xasanna caawa ma dhiman doone ma wada dhiman doone oo waxba uun naga hari doone nin iyo hadalkii way kala haraan caawa haddaan hormaro idinka hormaro meeshuu ku dareeyaad ogaan doontaan